si wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraheed koobka kooxaha qaaradda yurub ee loo yaqaano oroba league ayaa furmay habeenkii xalay ahaa oo kulamo adag ay kooxuhu iskaga hor yimaadeen gruubka e ayaa kulankii ugu adkaa waxa uu dhex maray kooxaha ludagratis iyo bayer leverkusen saddex gool iyo laba kooxda kubadda cagta ee bayer leverkusen ayaa ku badisay isla gruubkaasi kooxda f c zwirikh ayaa hal iyo eber waxay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee waddanka qubrus ka soo jeeda ee la yidhaahdo lanaarka saddex dhibcood ayay kooxda f c zurikh halkaasi ku qaadatay gruubka b kooxda kubadda cagta ee zeltic ayaa hal iyo eber dirqi ah waxay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee rosenberg halka kooxaha kubadda cagta ee red bull lebzig iyo red bull zelesburgna ay ku kulmeen guriga lebzig ee waddanka jarmalka labadan kooxood oo dabcan shirkadda reer buul ay saacido islamarkaasina magacooda ku ciyaara ayaa ciyaar adag oo ay soo bandhigeen waxaa guushu ay ku raacday kooxda zelesburg ee waddanka austria saddex gool iyo laba golasha kooxda kubadda cagta ee zelesburgna waxaa u kala seexay ciyaaryahanada munaas dabuur amadu haydara iyo golbranson halka kooxda kubadda cagta ee lebzigna ay goolasha u kala dhaliyeen leymar iyo yuusuf bolson kulamada kale ee adag ee kooxuu iskaga hor yimaadeenna waxaa ka mid ah arsenaal ayaa gurigeeda waxa ay ku soo dhoweysay kooxda kubadda cagta ee forskala kooxdan oo ka soo jeeda waddanka ukraine ayaa soo booqatay gegida emarat stadium kooxda arsenaal oo dabcan xiddigaheedii waaweynaa aanay qaarkood ciyaaraynin haddana waxaa garoonka ay soo gelisay kooxdu ciyaaryahanno uu horkacaya ciyaaryahan obamayen ciyaaryahannadan ayaa u suura geliyey kooxda inay goolal u dhaliyaan oo kooxdu afar gool iyo laba ay ku badisay walow arsenaal ay ciyaarta marku hogaaminaysay afar gool iyo waxba hase ahaatee laba gool ayaa laga daba keenay oo ciyaaryahanada shabaar iyo jasnakof ayaa goolasha u kala dhaliyeen kooxda foroskala halka kooxda arsenaal obama yengu laba gool dhaliyay dani welbergna hal halka ciyaaryahan mazed ozil oo gadaal ka soo galayna oo isna gool kooxda arsenaal u saxiixay isla gruubka ay kooxda arsenaal ku jirto oo e waxaa iyaguna fooda isku daray kooxaha sportes lisbon iyo kooxda karabak waxaana laba gool iyo waxba ay guushu ku raacday kooxda sportin club de portugal oo iyadu guul saddex dhibcooda halkaasi ku qaadatay kooxda kubadda cagta ee similan oo iyana booqanaysay halka iyo waddanka luxemburg kooxda iyadu waddankaasi koobkiisa ku guulaysatay ee la yidhaahdo durilange ayaa kooxda similan waxay kaga badisay hal gool iyo waxba oo dirqi ah waaba kooxda ay similan laga yaabsan gaaray ciyaaryahan egwain ayaa goolkiisii labaad oo xidhiira kooxdiisa kubadda cagta ee ac milan u saxiixay waxa uuna ciyaaryahankani goolka u dhaliyey uu kaga badiyeen kooxda rorlange oo hal iyo eber ayaa kooxda kubadda cagta ee ac milan ay guusha ku raacday isla gruubka f olombiakos iyo real batis oo ciyaarana waxba kalamaanay dhalin oo eber iyo eber ayay ku kala tageen oo labadaasi kooxood waxa goolalah iskama aanay dhalin halka kooxda kubadda cagta ee rangers oo iyadu maalmahana ku soo noqonaysa saaxada horyaalka qaaradda yurubna ay kooxda valerial laba iyo laba barajah la gashay weliba kooxda kubadda cagta ee rangers waxa ay booqanaysay guriga valerial oo valerial ayaa marti loo ahaa halka rebet bianna ay laba gool iyo waxba kaga badisay kooxda spartig moscow kooxda kubadda cagta ee chelsea oo iyaduna kulan adag la ciyaartay koox ka socotay waddankaasi griga oo la yidhaahdo tesalanski ayaa iyadu waxa ay ku badisay hal gool iyo waxba oo ciyaaryahanka william oo kooxda kubadda cagta ee chelsea ka mid a xidigaha ay ku dhaarato islamarkaasina ka soo jeeda waddanka brazil uu u saxiixay goolkii guusha beit borosov ayaa iyana waxaay kaga badisay v d f c laba gool iyo waxba oo guushu waxaay ku raacday kooxda beit borosov dhegaystayaal xubintii ciyaaruhuna waa naga intaa tinay kulan dambe oo mascadooydila sidaa iyo nabadgelyo